wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ku qabatay munaasabad lagu shaacinayay natiijada imtixaanka qaran ee fasalka labiyo tobanaad ee dugsiyada sare ee dalka ee dhowaan laga qaaday ardada ka gudbaya sanadkan dugsiga sare una gudbaya heer jaamacadeed munaasabada shaacinta natiijada imtixaanka qaran ayaa waxaa ka qeyb galay ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya wasiirada waxbarashada dowlad goboleedyada waalidiin bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale agaasimaha waaxda horumarinta adeegyada waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya xabiibe cali axmed ayaa ku dhawaaqday natiijada ardada kaalmaha hore ka galay imtixaanka qaran ee dugsiyada sare iyadoo ay kaalinta koowaad gashay deeqo maxamed cabdulaahi oo kasoo jeeda magaalada kismaayo ee jubbaland shaxda tobanka arday ee ugu horeysa waxaa galay sida hore looga dhawaajiyo labaatan iyo labada arday waxay noqon doontaa sida soo socoto kaalinta koowaad waxaa gashay deeqa maxamed cabdulaahi maxamed dugsiga fanolo degmada kismaayo kaalinta labaad waxaa gashay faadumo cabdulaahi axmed cali dugsiga mucaasir degmada hodan kaalinta saddexaad waxaa galay waxaa si wadajir u galay labada arday ee kale ah cabdisalaan saalax cabdulle maxamuud dugsiga alfajri lafweyn degmada yaqshid waxaa kaalinta saddexaad kula jiro muuse maxamed xasan nuur dugsiga horyaal degmada kismaayo
wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa hambalyo u diray ardada sanadkan galay imtixaanka qaran ee ay qaaday wasaaradda waxbarashada soomaaliya
salaanta kadib waxaan ka bilaabayaa inaan u hambaliyeeyo dhallinyarada soomaaliyeed ee wiilal iyo gabdho leh ee ku dhiiraday inay waxbarasho bilaabaan labiiyo toban sano soo waday ogolaadaan inay tartan xor e galaan oo ay u tartamaan si ay u tijaabiyaan aqoontooda iyo kartidooda iyo garaadkooda kuna guulaystay inay imtixaanadaas oo duruuf adag ee laga soo maray aadna loo ilaaliyey ay ku guulaystaan hambalyo iyo bogaadin ayaan u dirayaa iyaga waalidiintood macallimiintoodii maamulayaashoodii iyo bulshaweynta soomaaliyeed oo dhan marar badan baan isweydiiyey weliba hadda intii hawshan aan ku jirnay waa maxay ahamiyadda imtixaanka ma la iska dhaafa kulligiis marar baa jirtay saas soo maha dadku intay tagaan suuqa tagaan shahaado ka soo qaataan maxaan ku idhaahdaa ay wax ku noqdaan ama kuwo weli sidii kusii fikiraayo xataa inay jiraan laakiin qur-aanka ayay ku qoran tahay shahaadadu macnaheedu waa markhaati wa aqiimu shahaadata lilaahi ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ku bogaadiyey wasaaradda waxbarashada dadaalka ay gelisay waxbarashada ubadka soomaaliyeed waxaana uu hambalyo u diray dhammaan ardada gala imtixaanka isagoona ugu baaqay inay sii wadaan waxbarashadooda dhammaanteen marka waan guulaysanay maanta maalin farxadeed waaye waxaan u hambalyeynayaa wasaaradda oo wasiirka ugu horeeya oo runtii dee dadaalkiisa la wada qiray dhammaantiin aan wada ognahay aabbo waxbarasho ah muddo dheer ku soo jiray ka soo shaqeeyey hamigiisa ugu weyn iyo dadaalkiisa iyo kareerkiisa inta ugu faraha badan soo geliyey in dad soomaaliyeed wax la baro marka fursad runtii aada u weyn bay u tahay dadka soomaaliyeed inay dadka noocaasi ay u hayaan waxbarashadan u hogaamiyaan waxaa dhammaantood aan u hambalyeynayaa intii ka qayb qaadatay ee wasaaradda kala soo shaqaystay la soo agaasintay ee halkaan soo gaarsiisay
imtixaanka dugsiga sare ee wasaaradda waxbarashada hidahiyo tacliinta sare qaaday sanadkan laba kun labaatan iyo labo laba kun labaatan iyo saddex ayaa waxaa ka qeyb galay soddon iyo saddex kun iyo toddoba boqol oo arday oo ku kala sugan dowlad goboleedyada hirshabeelle galmudug koonfur galbeed jubbaland iyo gobolka banaadir waxaana wasaaradda waxbarashada sanadkan ardada kaalmaha hore galay u ballan qaaday waxbarasho lacagla-aan ah